habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waraadiya haddaasan kula soo dhowaada warka habeen qodobada ugu dooraana waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta ka soo muuqda xubin ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil ciidan oo tegay dhul ku yaala deegaanka ceelasha biyaha oo la burburiyey madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya oo seexay buuga tacsida allahu naxariistay caalimkii weynaa ee soomaaliyeed sheekh cusmaan xidig oo muqdisho ku geeriyooday kulan qur-aan akhris iyo duca oo xarunta gobolka banaadir loogu sameeyey duqii hore ee muqdisho ee ku geeriyooday qaraxii xarunta gobolka ka dhacay labakunsagaalyotobankii maamulka gobolka banaadir oo si rasmi ah u daafuray nidaamka qaadashada kaarka aqoonsiga injineerada dhismayaasha ah
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kale habeen wacano wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay afariyo labaatanka bisha julaay laba kun afar iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen dulmarka warkayaga ah markana u diyaargaroowa isagii oo intaasi ka faah-faahsan maxkamadda ciidamada qalabka sida maanta waxaa kasoo muuqday xubin ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab kaas oo ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ee muqdisho ku qabteen xubintan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa uu ahaa xubin muhiim u ahaa waxaana sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida kasoo muuqday isaga oo ku eedeynayaan inuu geystay falal kala duwan ninkan ayaa waxaa sidoo kale lagu eedeeyey ama uu maxkamadda ciidamada qalabka sida horteeda ka sheegay in mar dagaalamayaasha al-shabaab ay ku amreen inuu dilo hooyadiis taas oo isagu uu sheegay sida uu hadalka u dhigay inuu qaadan waayey waxaa sidoo kale ninkan uu indheindheeye ka ahaa magaalada muqdisho iyo goobaha ganacsiga wuxuu sidoo kale sheegay in mar lagu amray inuu isku qarxiyo degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir wuxuuna sidoo kale ninkan ka tirsanaa jiray bahda suwacleyda isagoona muuqaalo kala duwan oo isagoo suwacyo ku jira laga hordaaray maxkamadda ciidamada qalabka sida maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanleh muumin ayaa maxkamadda waxa uu ka codsaday in ay ku qaado qodobada ay kusoo eedeeyeen eedeysanahaasi oo u dhigma waxyaabaha kala duwan ay kusoo eedeeyeen dhanka kale qareenka u doodaya eedeysanaha ayaa maxkamadda waxa uu isaguna ka dalbaday in ay u feeriso sififaalaha dembiga fududeeya weli maxkamadda ciidamada qalabka sida go-aan kama aysan soo saarin arintaas waxayna sheegtay in dib ay kasoo sheegi doonto madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan marna soo noqday gudoomiyihii golaha shacabka dowladii kumeel gaarka aheyd soomaaliya haddana ah xildhibaan ayaa waxa uu seexay buugga tacsida allahu naxariistee calimkii weynahay soomaaliyeed sheekh cismaan xidig weli guriga uu ku geeriyooday allahu naxariistay sheekh cismaan xidig waxaa ka socota tacsidiisa waxaana marba marka ka dambaysa soo gaaraya halkan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale bulshada soomaaliyeed qaybahooda kala duwan maanta gurigan oo ku geeriyooday sheekh cismaan xidig waxaa soo gaaray guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee dowladdii kumeelgaarka aheed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan marna soo noqday madaxweynihii koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan waxa uu saxiixay buugga tacsida allahu naxariistay sheekh cosmaan xidig waxauna qoyska kaga tacsiyeeyey gerida ku timid shiiqa oo dhowaan muqdisho ku geeriyooday inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay samir iimaan ha naga siiyo sheekh cusmaan qabrigiisa ilaahay waasaa uga dhigo kuley nin dadaalay oo ogaa inuu dhimanayo uu ahaa ilaahay ma sirnayn asiga ilaahay samir iimaan annagana ha naga siiyo dadkii uu diinta baray oo dhammaantoodana kulley samir iimaan allah ka siiyo ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu janatulfirdows oo ilaahay uu ka waraabiyo annagana ilaahay gadaashiisana ma fidneeyo inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun wasiirkii hore ee diinta iyo qaafta cumar cali rooble ayaa waxa uu guddoomiyihii hore ee golaha shacabka marna soo noqday madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan kaga mahad celiyey tegista guriga uu ku geeriyooday sheekh cismaan xidig aanta aad soo salaantay ehelkii iyo axbaabtii iyo ikhwaankii tacsiyadii aad u soo qaaday garab istaaggii aad noo muujisay la xawan haayo inaadna la garab istaagto aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay waana kaga mahad celinaynaa adigana ajir badan allah kaa siiyo booqashada iyo tacsiyada aad gudatay waana mahadsan tahay
marba marka ka dambeysa gurigan waxaa soo gaaraya mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyadoona shalay halkan uu soo gaaray ra-iisul-wasaare ku-xigeenka dalka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo bulshahee qeybaheeda kala duwan ayaana sidoo kale la filayaa in maalmaha soo aadan ay soo gaaraan gurigan uu ku yaalla degmada kaaraan uuna ku geeriyooday allahu naxariistay caalimkii weynaa ee soomaaliyeed sheekh cismaan sheekh cumar sheekh daa'uud sheekh cismaan xidig duulo shaakir dalsan t v mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil ciidan ayaa maanta waxa ay tageen dhul ku yaala deegaanka ceelasha biyaha oo ay lahaayeen allahu naxariistay qoyska madaxweynihii hore ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed siyaad barre oo dhulkaasi lagu wareejiyey faadimo cabdiqaadir xasan ayaa dhammaystiraysa
dadka dhulkaas asaga ah waxaa maxaan ku idhahdaa dacwadiisu soo jirtay in fara badan meel kastay martay aakhirtu maanta iyo shala lagu guulaystay dadkii isku haystay dhinacyadii isku haysteen mid ka mida ayaa loo xukumay oo ah shamhaad maxamed siyaad iga guddooma waa taas maanta waan ugu wareejinay
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil ciidan ayaa maanta tegay dhul ku yaalla deegaanka ceelasha biyaha oo shalay la burburiyey mas-uuliyiintan ayaa u tegay goobta fulinta amar hore uga soo baxay maxkamadda ee dhulkan ay ugu kala xukuntay dhinacyadii ay ka dhexaysay dacwadiisa dadkii loo xukumay dhulkan ayaa soo bixiyey dhagaxay hore dhulka ugu duugteen micno ahaana ay kala jeedeen sida ay tilmaameen in dhagaxaas uu ahaa calaamad ay ku aqoonsan karin dhulkooda si uusan uga dhumin balse ugu dambeyn hadda gacantuu dib ugu soo galay dhulkii milkiyad ahaanta ay u lahaayeen guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose saraakiil ka tirsan booliiska koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayay si rasmi a maxkamadda gobolka shabeellada hoose ay ugu wareejisay dukumeentigii dhulkaas dadkii loo xukumay ugu horeyn guddoomiyaha maxkamadda gobolka shabeellada hoose maxamuud maxamed axmed ayaa ka aqriyay madasha xukunka maxkamaddu ay gaartay isagoona sheegay in fulitu xukunka oo la joogana ay maxkamaddu ku wareejisay dhulkan dadkii loo xukumay waxaan rabaa in aan meeshaan ka sheego maanta inaan u imaanay in aan fulintii ay soo saartay maxkamadda gobolka shabeellaha hoose la fuliyey laguna fuli loo fuliyey dadka la yiraahdo dhaxaltooyada shamahaad maxamed siyaad dhaxaltooyada shamahaad maxamed siyaad oo ka koow ah xasan cali dirir aadan cali ashkar axmed ismaaciil cabdulle wakiiluna cabdifitaax waxaana waxaana loo fuliyey fuliyaasha magacyadooda sare ku xusan islamarkaana lagu fuliyey dadka kale ah cabdulaahi iidow cali nuur axmed iimaan labo xasan mahdi cali maxamed xuseen geedi iyo muxudiin cali maxamed fulintaana iyo xukunkan wuxuu soo maray saddexda heer ee maxkamadaha kala duwan maxkamadda gobolka maxkamadda racfaanka maxkamadda sare oo markii ugu dambeysay xukun ka soo saartay xukunkaasna maanta fulintiisa aan inta u taagannahay qaar ka mid ah wakiilada iyo ehelka qoyska loo xukumay dhulka ayaa soo dhoweeyey xukunka maxkamadda ka soo baxay anigu waxaan ka mid ahaa maanta waxa adhacay waxay tahay cadaaladii oo soo daahirtay saddex iyo toban sano ayay u dagaalamayeen xaqooda inay helaan maxkamadihii maxkamaddii hoose ee degmada tii gobolka tii racfaanka intaasay soo wada martay dhulkaani waxaa iska leh dhaxalkii waxaa waaye shamxaad iyo dadkii kaleetoo la lahaa shamxaad baa dhaxalkan iska leh shamxaad waa dhimatay ilmaheedii iyo dadkii kaleetoo la lahaa baa dhaxalkan iska leh waxaan uga mahad celinaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan uga mahad celinaynaa dowladda federaalka oo gacan weyn nagu siisay cadaalad inaan helno saddex iyo toban sano cadaaladdaad aan weynay maantayna caddaatay waad mahadsantihiin baan leenahay sida la sheegay dadka meeshaan lahaa dad amwaada weeyo dad dhintay weeyo hebel waa dhintay hebel waa dhintay hebel waxaa nool waa awlaaddiisii mataqaana iyo awlaaddoodii baa nool marka waxaa weeyo waxaa weeye awlaaddii haddaan loo xaqsoorin oyna xaqdarradu ay saa u socoto adduunku waa xumaanaya cadaaladdu haddii la helo waxaa weeye roob baa noo imaanayo cawskaa noo soo baxayo biyaha noo macaanaanayo xoolaha noo daranayo ee waraabaha iyo dadku xat kulan qur-aan aqris iyo duco isugu jira ayaa xarunta dowladda hoose ee xamar lagu sameeyey duqii hore ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo ku geeriyey oday qarax ka dhacay xarunta gobolka banaadir kii safe cusmaan ayaa dhammaystiraysa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka ilaahay qabrigooda beerbeeraha jannaad ka mid ah uga dhigo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannatulfirdowsa geeyo ilaahay waxaan u baryaynaa inuu dunuubtoodii dhaafo ilaahu tii yareeda tii weyneedba ilaahay dunuubtooda u dhaafo
maanta oo kale shan sano ka hor afariyo labaatankii julaay labada kun sagaaliyo tobankii qarax xoogan oo ka dhacay xarunta gobolka banaadir ayaa waxaa ku dhintay mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka gobolka xarunta gobolka banaadir oo xilligaa qaraxa ka dhacay waxaa ka socday shir xasaasi ah oo looga hadlayay amniga caasimadda waxaana goobjoog ahaa dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyadoona waxyar kadib uu shirku furmay gebi ahaanba jawiguu isbedelay maanta oo laga jooga shan sano ayaa loo sameeyey kulan xasuuseed iyo duco loogu duceynayo marxuumiinta qaraxaasi ku dhintay waxaana kasoo qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka banaadir ah duqa caasimada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale shaqaalaha dowladda hoose ayaa kulankan goobjoog ahaa qaarkood ugu horeyn marxuumiinta ayaa qur-aan si wada jir ah loogu akhriyey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa ugu dambeyn u duceeyey marxuumiinta isagoo eebbe ugu baryay inuu jannadiisa ugu bishaareeyo barnaamijkan aan galabta halkan u fadhino oo ah walaalahaynii ku guuriyooday iyagoo ku jiro shaqa maalmoodkeedii qarax ay cadowga soo maleegeen ku dhintay qaaran nooga dhaawacmeen ayaan u joognaa intii dhimatay allah u naxariisto intii naga dhaawacantana allaha bogsiiyo waxaan alluuga baryaynaa subxaanahu wa tacaala qofka muuminkaa marka uu dhinto waxa anfacayo waxay tahay waa ducada marka aan u wada ducayno waan ilaahay u wada barino inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qabrigoodana uga yeelo beer beeraha jannaad ka mid ah jannaatulfirdowsana ilaahay uu ku maaragtay uu geeyo aan ilaahay uga wada barino kulligeyn marka waxaan leenahay alxamdu lilah watanaahu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu caleyh wasalam allahuma kfir lahum warxamhum wacaafihim wacfu canhum وأدخل جنتك الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييت منا فأحي على الإسلام ومن توفيت منا فتوفت على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا تفتنا بعده اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتة إلا رحمته ولا ميتة إلا رحمته إلهي هو نحرسته إلهي جندها قيو إلهي قداشودا ما فدنايو إلهي كتاب كودا مدكتها كسيو إلهي قبر قودا بير بيرها جنات كمدها وقدقو إلهي وحان وقبرينا إنو جنة الفردوس قيو ilaahay waxaan u baryaynaa inuu dunuubtoodii dhaafo ilaahu tii yareeda tii weyneedba ilaahay dunuubtooda u dhaafo
guud ahaan warkii habeen caawar aadiyaha dalsan aad kala socoteen waa naga intaaye ammaane alla
wararka la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel